bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha lixaad sannadda laba kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu saaka idan hayana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya kala hadlay dardargelinta howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybta gobolka hiiraan ayaa guulo ka sheegtay howlgal maleeshiyada al-shabaab ay kula dagaalameen oo ka dhacay deegaanka moqokori ee gobolka hiiraan maamulka gobolka banaadir ayaa xafiis gaara u xil saaray ka warqabka baahiyaha dadka naafada ahi kadib kulan ay kula yeesheen magaaladan muqdisho ee caasimadda soomaaliya akhbaraadka caalamkana waxaa ka mid ah hogaamiyaasha dalalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo markii ugu horraysay kulmay rajo wanaagsanna laga muujinayo natiijada kulankooda iyo dowladda isbeen oo aqbashay in markab siday dad muhaajiriina oo u diiday talyaanigu dalkeeda ku soo xirto
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
dhegaystayaal intaana waxay ahaayeen qodobadii warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu door karoona u diyaar garooba isagaiyo faahfaahsanoo kollowdeen ambaqaado insha allah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya kala hadlay dardargelinta howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab tallaabadan ayaa daba socta xoojinta dagaal ka dhana kooxda al-shabaab kadib markii maleeshiyadu ay bilaabeen inay dhibaatooyin ka geysaan waddada isku xirta muqdisho iyo jowhar ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha waxa uu sheegay in muhiim ay tahay hay-inaha ammaanka waddada isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo jowhar ee gobollada banaadir iyo shabeellada dhexe si weyn loo adkeeyo warkaasina wariyahayaga baasha cala xaashe ayaa faahfaahinaya ujeedka kulankan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya uu kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle mudane maxamed cabdi waare saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa wuxuu ahaa sidii maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab looga saari lahaa deegaanada hoos yimaadaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle gaar ahaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe halkaas oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka hirshabelle oo maleeshiyada al-shabaab caqabado kala duwan ay ku hayeen bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa ka dhegaystay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee xalay uu casho sharafta ugu sameeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka howlgallada ugu dambeeyey oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen gobolada hiiraan iyo sidoo kale shabeellaha dhexe halkaasoo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay la wareegeen deegaano maleeshiyada argagixisada al-shabaab goboladaas ay kaga sugnaayeen ayna ku dhibaatay jireen muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa sheegay inuu ku ammaanaya saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya howlgalladii ugu dambeeyey ay ka sameeyeen gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ay ku wajaheen deegaanada maleeshiyada al-shabaab gobolka ay kaga sugnaayeen halkaasoo maleeshiyada argagixisada al-shabaab ay ka soo qaadi jireen weerarada gaadmada ah oo ay la beegsadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale muwaadiniinta soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle waxay faahfaahin ka siiyeen howlgalladii ugu dambeeyey ciidanku ay ka sameeyeen gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haba ugu badnaatee deegaano badan oo gobolka hiiraan ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inay guulo ka gaareen howlgal ka dhana maleeshiyada al-shabaab oo ka dhacay deegaanka moqokori ee gobolka hiiraan maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa ku geeriyootay howlgal ballaaran oo militariga soomaaliya ay ku qaadeen deegaanadaasi waryahayaga magaalada beledweyne cabdishakuur ismaan cali ayaa warkan ka soo diray magaalada beledweyne taliyaha guutada konton iyo labaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal axmed maxamed tariidisho oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyey howlgalladii u dambeeyey oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutooyinka shanaad iyo guutada konton iyo labaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay ka fuliyeen gobolka hiiraan oo markaasi lagu jebiyey maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo deegaanadaasi weerar kusoo qaaday taliyaha waxauu si gaara kaga hadlay dagaalkii xooganaa ee dhowaan ka dhacay deegaanka moqokori ee gobolka hiiraan halkaasi uu guulo xoogan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay ku ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada kontayo labaad iyo guutada shanaad ay ku jireen howlgallo iyagoo ka jawaabaya ee, amarkii madaxweynaha qaranka oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida fulinayana oo amiirtii ka soo baxday howlgallo badanna sameeyey muddo afar bilooda shaqaynayay waxay ka gaareen guulo aada iyo aada muhiim u ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladdeena iyo shacabkeennaba Eh, alxamdulilah ilaahana mahadda iska leh guushaasnana maxaan ku idhaahdaa makaniyey Eh, haddaan dib ugu noqono dagaalkii ka dhacay eh, kowdii bisha ee ee magaalada moqokori Eh, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay ka gaareen guulo badan Eh, muddo saddex iyo laba waxay deganaayeen moqokori oo ay hadda xeelad dagaal iyo maxaan ku idhaahdaa eh, ay uga soo baxeen alqaacidada ee nimanka argixisadaana jab weyn ayaa ku gaaray halkaas gool weynna waa laga gaaray Ee, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna wuxuu ee, aqoonsaday awoodda uu ilaahay siiyey iyo inuu maxaan ku ihahdaa degi karo Ee, goob walba oo cadowgu degan yahayna ka ceyrin karo degina karo joogina karo marka sidaas darteed ee, howlahaas la qabtay oo dhan shacabkeenuna raalliga ka ahaa dowladdeenuna raalliga ka tahay waa wadi doonaa insha allah cidnana ma ugama gaba doono jenaraal axmed maxamed tarihi disho taliyaha guutada kontarin labaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka codsaday bulshada ku dhaqan deegaanada howlgallada ay ka socdaan inay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaana waxyaabaha kale ee maleeshiyaadka alqaacidada al-shabaab ay dadku ku qaldayaan in ay marnaba aysan u dhowlaanin loolana baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cabdishakuur ismaan cali sn t v beledweyne
maamulka gobolka banaadir ayaa xafiis gaara u xilsaaray ka warqabka dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan magaalada muqdisho arrintan ayaa ka dambaysay kadib markii mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ay kulan la yeesheen qaar ka mid a dadka naafada ahi nuur siciid tahliil ayaa ka waramaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ejina yariisow ayaa caawa korona fura iyo dhiirigelin isugu jira la qaatay qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool degmooyinka gobolka banaadir iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah guddoomiye ku-xigeenada gobolka iyo madaxda golaha naafada qaranka kulanka furka kadib ayaa maamul gobolka banaadir waxa uu madaxa xiriiryaha dadka naafada ku nool magaalada muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir u magacaabay basiire cabdi maxamed oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool gobolka banaadir xiriiryaha ee maamulka gobolka banaadir iyo dadka baahida gaarka qaba waxaan rajeynaa markaan marla- markaan kadib inaysan noqonin een, kala maqnaansho annaga iyo idinka ah ee leedihiin mas-uul aada kusoo xiriiri kartiin gobolka banaadir ee baahidiina iyo taladiina intaba noogu soo xiriiri kartiin annagana waxaan rajeynaa inaan wax badan aan ka bedeli doono hadduu ilaah yiraahdo qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba ee kulankani ka qayb galay ayaa waxa ay sheegeen in ay u baahan yihiin in la hormariyo xuquuqda ay bulshada ku leeyihiin annaga waxaan nahay muwaadiniin soomaaliyeed waxaan nahay dad xaq u leh inay ka hadlaan aragtidooda aragtidaas oo laba ku salaysan mid waa midaan dadka la qabno midna waa midnoo gaara waxaa la rabaa inaan ka hadalno oo ishaarno meelaha ugu muhiimsan baahiyaheenna oo guddoomiyaha mar walbeeto ku baraarujinayno inay maaragtay tiimkiisa oo hogaamiya gobolka guud ahaan inay wax ka qabtaan meelaha aan danaynayno inaan farta hal iyo laba ku fiiqno anaga sideedaba waxaa rabno cunno ma rabno timir iyo raashiin iyo waxaa la qaadanaya ma rabno keliya xagga waxbarashada in nalaga saacido anaga anaga aan ku istagno midaas ayaan codsanayna waxaan jeclaan lahayn maamulka gobolka waaxda dhismaha inay arrimahaas wax ka qabato waxaa ka mid a een tusaaleaan wadooyinka had jeertaan la dhisaayo iyo kuwii la dhisay oo kale dadka naafada dhibaatay ku qabaan waa mashruuc faa'iido leh dadka wax u faa'iideynaya haddana waxaa jirta wax yar oo talabixina oo haddii wax laga qabto ummadda ay si fiican u wada faa'iideysanayso tusaaleaan qofka gaariga ku socda sideedoo kale ah marka marshibiyadii uu ku socdo uu go-ah marshibiyadii marka uu go-o qofka gaariga kuda uu kula dhacaa laamigii waa cariiri ma geli kartid so waxay u baahan tahay keliya in la sameeyo wax yar oo saga yar loo sameeyo si qofka dhow wuxuu ii dejinayaa si fudud oo sartiiba hadhowna ninka kale marka aan fuulaayo si tartiibaan ku fuulaa in lagu soo kordhiyo waan jeclaan lahayn wax sidaas u imaa waa dad ku kala daadsan magaalada oo aan lahayn meel baysa haddii la helo marka center loogu soo hagaago waxaan anigu qabaa in wax badan laga bedeli karo xaaladda hadda ay ku sugan yihiin gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir aadan sheekh cali fiidow waxa uu sheegay in dadka baahiyaha gaarka qaba iyo kuwa lixaadkooda dhammaystiran yahay ay yihiin kuwa xuquuqda nolosha ka siman in badanona waxaa jira ama indhoola ama dhagoola ama naafa ah oo qof lix xubnihiisu ay ukaamil yihiin ka fiican fiicnaanshuhu iyo noloshu ma aha inuu qofku waxa indhahana qabo gacmahana leeyahay lugahana leeyahay laakiin waxa qofka basiiradiisu basiirada qalbigoowa qofka hadduu qalbiga waxa uu ka nool yahay waa nool yahay
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriisu ayaa tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu taagan yahay horumarinta xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba annaga ka maamul gobol ahaan waxaana maamulka shacabka shacabkana dadka u baahan adeegyada asaasiga waa dadka bulshada ugu nugul dadkaas iyagaana haddii waxaan aaminsanahay dadka baahiyaha gaarka qaba aysan helin fursad aysan helin garab istaag aysan helin xuquuqdii ay ku lahaayeen dalka waxaa adkaanaysa dhow ummaddu inaysan sinaanin ummaddu si ay sinaani cadaalad u hesho waa in qof kastoo muwaadina qofka kale uu la xuquuq yahay bishaan barakaysan ramadaan dad lala afuro dadka ugu mudan ugu istaahil ugu muhiimsan aad noo tihiin maamulkan waa maamulkiinii afurka intaas ayay ujeedada ahayd iyo inaan kala war qaadano oo bacdamaa aan annaga in muddo ah bulshada la falgelayna bulshadana aan warsanayna waxyaalaha muhiimka u ah marka waxaan diyaar u nahay inaan talooyinkiina dhegaysano in wixii aad noo soo jeedinaysaan ha noqoto meelaha waxqabadka u baahan ha noqoto waxyaalaha aada jeclaan lahaydeen inaan mudnaanta gaarka siino iyo ha noqoto sidii wada shaqaynteena iyo xiriirkeenna kor loogu sii qaadi lahaa nuur saciid taaliil telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
ciidamada ammaanka magaalada muqdisho ayaa sii kordhiyey howlgallada lagu xaqiijinaya ammaanka magaalada muqdisho oo caasimadda soomaaliya ciidanka ayaa baaritaano ku sameynaya isu socodka dadka iyo gaadiidka degmada kacda ee gobolka banaadir ayaa ka mid ah meelaha saldhigyada ay ku leeyihiin ciidanka xasilinta magaalada muqdisho mas-uuliyiinta maamulka degmada kacda ayaa kulan dhiirigelina waxay la qaateen ciidamadaas iyo saraakiishooda aamine xuseen maxmed ayaana ka waramaysa ciidamada xasilinta caasimada ee ku sugan baraha kontarool ee ku yaala daafaha magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka wadaan howlgallo ay ku xoojinayaan ammaanka caasimada kuwaasi oo baaraya baabuurta soo gelaysa magaalada gudoomiyaha degmada kaxda maxamed ismaaciil cabdulaahi oo kormeeray baraha kontarool ee kaga sugan yihiin ciidamada xasilinta caasimada degmada kaxda ayaa waxa uu qeybiyey raashin afur ah waxa uuna sheegay in ciidamada ku sugan kontaroolka siinka dheer ay fashiliyeen isku dayo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku doonayeen in ay amniga ku qalqalgeliyaan aanu maaragtay aan jeclaysanay aniga iyo tiimka ila shaqeeya ee degmada ee ugu horreeya guddoomiyaha waaxda saddexaad iyo tiimka kale ee garbahayga taagan waxaanu galabta afur u samaynay qaybaha qaybta galbeed intooda maaragtay sida degmada kaxda iyo degmada dharkeynley qaybo ka mid a ciidamada ka howlgale ee xasilinta oo ay ka mid yihiin xarunta sinka dheer iyo xarunta calijannaale iyo xarunta xoosh iyo halkan aan taagannahay oo ah cali uwaas jidka cali uwaas ciidanka degan runtii waxaa jirta ayaa siinka dheer waxaan qiimo lahayn ay ku soo tuurtuureen waa iyada oo xalay wakhti habeennimo ana ay meel dheer intay istaageen ay wax ku soo tuureen cid wax ku noqoteen aysan jirin arrintaasina ay runtii jabwaab waafiya oo ku habboon ay ka bixiyeen ciidamada qaranka iyo ciidamada loogu talagalay eeriyadaas inay maaragtay ummadda soomaaliyeed ay cadowga ka difaacaan gudoomiyaha degmada kaxda ayaa ku booriyey shacabka soomaaliyeed in ay taageeraan ciidamada si loo xoojiyo ammaanka dalka ummadda soomaaliyeedna waxaan ku boorinayaa shaqada culus ee laydiin hayo ha u arkina ciqaab iyo cidhiidhi waxaan isleeyahay maslaxada shacabka soomaaliyeed baa ku jirta maslaxada qarankaa ku jirta inaad rafaado ood waxoogaa jid taagnaato oo waxoogaa aad cidhiir taagnaato oo lagu jeekimo waxay ka roon tahay adoon lagu jeekimin lagu hubsanin ood dhibaato la kulanto marka intaa yare dhibaato aad dhibaatoonaysaan maslaxadiinnaa ku jirta jeekinkiinna weeye ogaanshihiinna weeye amnigiinna weeye aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya waddanka kenya ayaa sheegay in sanad gudihiisa lagu sii deyn doono maxaabiista soomaaliyeed ee ku xidhan xabsiyada waddankaasi kenya maxaabiist soomaaliyeed oo dhammaystay xabsi muddo sannad ah ayaa la filay in dhowaan dalka dib ugu soo laabtaan sida uu ku soo warramayo waryahayaga magaalada nairobi cumar cabdi xasan sihaayaha safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda wadana cali maxamed sheekh cali bagadi ayaa waxa uu ka warbixiyey booqashada uu halkan ugu yimid maxaabiista soomaaliyeed ee ku xihan xabsiga kamiiti ee duleedka magaalada nairobi maanta ayaanu waxaan ugu nimid booqasho iyadoo laga jawaabayo amarkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee ahaa dadka soomaaliyeed ee ku xidhan dalalka dibaddiisa safaaradaha waddamada aanu ku leenahay in ay jawaab rasmi ah ka keenaan xaaladooda iyo qaabka ay ku sugan yihiin dalo kale waxaa jirta iyadana shan iyo labaatan ah oo iyagana maxaabiist soomaaliyeed ah oo iyagana lasii deyn doono haddii alla idmo bishan agost haddii ilaah yidhaahdo waxaa ku sii xigi doona afar kale oo iyagana la keeni doona labada kun iyo sagaal iyo tobanka bisha february ee sannadda soo socota kuwaas ayaa ugu dambeeya marka wax maxaabiis ah oo lagu soo eedeeyey falal burcadbadeednimo ah oo ku xihan kenya xabsiga kamiiti duleedka magaalada nairobi
waryahayaga cumar aaqal ayuu kaasi oo ka soo warramaya xaaladda maxaabiista soomaaliyeed ee ku jirta xabsiyada waddanka kenya jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa oo ka hadlay xaaladooda baahiyaha ay iyagu u qabaan kadib markii ay la kulmeen duqa magaaladaasi waxayna kala hadleen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka inta badan ay la kulmaan kulan afura loo sameeyey waxaa warbixintan ka soo diray cabdulaahi maxamuud amiin qorshe
kulankan afurka ayaa waxaa soo agaasimay jaaliyadda soomaalida ku nool dalka koonfur afrika waxaana lagu casuumay duqa magaalada johannesburg armi mashaaba iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda maamulkiisa safiirka dowladda soomaaliya fadhiya dalka koonfur afrika ambasador jamaal maxamed barre oo qaybsanaha arrimaha diinta iyo aqaafta safaaradda sheekh shariif xamsa iyo marti sharaf kale oo ka kala socda jaaliyadaha kale ajaanibta ee ku nool dalkani koonfur afrika
الله أكبر الله أكبر
mas-uuliyiinta iyo dadka kale ee ka soo qaybgalay kulankan ayaa si wada jira ugu wada afuray halkaasi waxaana kadib dadka muslimiinta ee halkaasi ay si wada jira ugu wada dukadeen salaada maqhrib dawdeen halka waxaa lagu qabanayaa kulanka afurka oo jaaliyadda soomaalida la qaadanayso duqa magaalada johannesburg harmi mashaaba waxaana markaa lagu gudbiyaa qaybta afurka oo ay ku cunayaan halkan waxaa lagu dukanaya salaada cabdirasaaq maxamed cusmaan waa xogayaha guud ee jaaliyadda soomaali community board oo kulankan soo agaasiintay ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in duqa magaalada johannesburg harma mashaaba ay u gudbiyeen baahiyaha adeeg oo ay qabaan jaaliyadda soomaalida ku nool xaafadda mefe oo ka mid ah xaafadaha hoos yimaada magaalada johannesburg ujeeddada kulankan waxay ahayd in la casuumo maayarka magaalada johannesburg oo iyagu xilli dhow kusoo guulaystay bosishankan in aan isbaranno isla afurno kadibna aan u gudbinno dhibaatooyinka adeeg ee nagu haysta halkan aan degannahay oo gaar ahaan lagala dhexeeya agti mujtamac forin oo kale aad u fara badan duqa magaalada johannesburg oo goobta ka hadlaya oo ka mahad celiya afurka ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda soomaalida waxa uuna ka codsaday in si wada jira loola shaqeeyo safiirka dowladda soomaaliya ee fadhiya dalka koonfur afrika ambasador jamaal maxamed barrow oo madasha hadalkoodan ka jeediyay ayaa dowladda south africa uga mahad celiyey siday u soo dhoweeyeen soomaalida ku nool dalkeeda
ururada bulshada ee ka jira dalkani koonfur afrika oo ay leeyihiin dadka soud afrikaanka iyo weliba dadka kale ajaanibta ah ayaa kulankan afurka qayb ka ah waxaana bulshada soomaaliyed ku ammaaneen siday usoo agaasimeen kulankaani quruxda badan ee kasoo lagu casuumay duqa magaalada johannesburg cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe telefishinka qaranka soomaaliya johannesburg koonfur afrika
raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu dhegaystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadka caalamka hogaamiyaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa kulan taariikhi ku leh waddanka singabore madaxweynaha waddanka maraykanka donald j trump ayaa sheegay in caalamku dhowaan ogaan doono in heshiis dhab ah laga gaaray ama ay wada gaareen maraykanka iyo kuuriyada waqooyin kale madaxweyne trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartaaha uu ku leeyahay twitterka waxa uu ku sheegay in kulanka heerka shaqaalaha u dhexeeya washington iyo pyongyang uu si wanaagsan u socdo master trump ayaa intaa ku daray in wax muhiima ay tahay markay howluhu ay soo gabagaboobaan marka marka ay master trump iyo kim jon un ay wada fadhiistaan taasi oo iminka socota ayaa waxaa xiga oo qura sacdo waana kulan taariikhi ah waxay geli doonta taariikhda waxayna noqon doontaa kulankii ugu horreeyey ee dhex mara madaxweyne maraykana iyo hogaamiye ka socda kuuriyada waqooyi mar sii horreysay ayaa master kim jon un hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waxa uu saxaafadda u sheegay in singabur ay taariikhda geli doonto haddii ay hogaamiyaasha heshiis ay ku gaaraan maraykanka ayaa doonay in kuuriyada waqooyi ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nucleerka kuuriyada waqooyina waxay doonaysaa inay ku biirto unaqabateynta dhaqaalaha in laga qaado islamar ahaantana ay ku biirto waddamada ku bahoobay beesha caalamka dhaqaalahan ku hormaray ugu dambayntiina dowladda sbein ayaa aqbashay in markaba sida muhaajiriin gaaraya lix boqol sagaal iyo labaatan qof kadib markii talyaaniga iyo jasiiradda maalta ay diideen markabkaasi ku soo xirto dekedahooda wakaaladda wararka royters ee dalka britain ayaa warbixintaasina qortay markabkan ayaa muhaajiriinta ay ka midka ahaayeen boqol labaatan iyo saddex oo da'yara oo aan ciidna la socon koob iyo toban caruura oo aad u yar iyo weliba toddoba haween oo la sheegay inay ahaayeen haween uur leh kuwaasiyo doomi ka soo qaaday dooman baxa laga sameeyey ka soo qaaday xeebaha waddankaasi liibiya da-yarta ayaa u dhexaysa saddex iyo toban ilaa iyo toddoba iyo toban jir waxayna ka kala yimaadeen waddamada eritereya ghana nigeria sudan sida uu sheegay weriye markabkaasi saarnaa oo lagu magacaabo inlesa borges ra-iisul wasaaraha dalka sbain petro sanchez ayaa waxa uu isaguna toddobaad ka hor uu xilka la wareegay markiiba uu oggolaaday inuu ku soo xirto markabkaasi deked ku taalla bariga magaalada falensiya ee waddankaasi sbain wasiirka cusub ee arrimaha gudaha dalka talyaaniga mattiw salvini ayaa diiday in markab soo badbaaday oo muhaajiriin siday ay uu ku soo xirto dekeda waddankaasi master salvini oo hogaamiyaha xisbiga garabka midig ayaa warqad uu u qoray maamulka jasiiradda maalta isagoo ka codsaday in markabkaasi uu ku soo xirto valeta oo ah caasimadda malta balse xukuumadda malta ayaa sheegtay in hay-adda laga leeyahay hay-ad laga leeyahay dalka jarmalka oo lagu magacaabo soos ay muhaajiriintan ka soo qaaday biyaha dalka libiya islamar ahaantaasina shaaciyeen hoos imaanayaan talyaaniga hay-adda soos mediterraneum ayaa sheegtay in tiro muhaajiriina ay soo badbaadiyeen kadib markii doontii ay la socdeen ay badda dhex gashay oo ay markaasi ku burburtay saddex soddon iyo saddex kun oo muhaajiriin ah ayaa gaaray dalalka qaaradda yurub sanadkan iyagoo sii marayay badda mediterraneumka loo yaqaano isku xidha dalalka qaaradaha waa waddamada yurub iyo afrika warkii dunida waa inaga inta aan idinku celiya mar kale farsamo yaqaan cabdisalaan yar anigoo xaala cabdulqaadir cali ayaana idinla socodsiinayay